إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa dagaal saaka i ka dhacay deegaanka goofgaduud buurey ee gobolka baay haweeney ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ku dishay cunug yar wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ayaa deeq lacageed gaarsiisay dadkii ku waxyeeloobay duqeymihii ay dowladda kenya ka geysatay degmada salagle xogo dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal shalay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ku dhex maray guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan iyo maamulka hiirshabeelle munaasabaday nabadoon ku dooranaysay beesha tunni ee jubbooyinka ayaa waxay ka dhacday magaalada jilib ee xarunta gobolkaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa dagaal saakay ka dhacay deegaanka goofgaduud buure iyo gobolka baay faahfaahinta waxay kasoo baxaysaa dagaal saakay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiinku la wareegeen deegaanka goofgaduud buure ee duleedka magaalada baydhabo halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed waxaa la xaqiijiyey in weerarkaas askarta koonfur galbeed looga dilay lix askari halka ay jiraan dhaawacyo saddex iyo toban kale ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda sidoo kale waxay gacanta ugu dhigeen saldhigga deegaanka goofgaduud buurey haweeney ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ku dishay cunug yar warkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubayde magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay dil ay haweenay u geysatay wiil yar oo aan weli qaangaarin kaasoo joogay guri ay ka shaqaynaysay falkan ayaa ka dhacay xaafadda farjanno ee magaalada kismaayo wuxuuna wiilku u dhintay siday ku waramayaan goobjoogayaasha ka hadlayay dhacdadan nabarro ay uga dhufatay madaxa waxay u dhaceen wiilka horta guriga soo galay wiilka dhalay albaabkii korka uga xirta waana cararta isagaa yidhi albaabka iga fur marka guriga kor intuu soo koray albaabkaan ka furay wuxuu yidhi cunuga fiiri waa ka shakiya cunuga maydahan u soo gala marka dhulka yaalla jeegadaan iyo meeshaana jabantaa dhegtana dhii ka socdo dhulkana yaallo cunugaan soo qaaday sidii baan istaalweynaha ula cararay istaalweynahay dheheen waa dhintay bay dheheen cunugaan meeshiis ku celi falkan argagax xalih ayaa weli laga hadalhayaa magaalada kismaayo waxaana haweeneyda dilka geysatay la sheegayaa inay haatan u xiran tahay maamulka loogu yeero jubbaland dhowaan ay ahayd markii nin weyn oo qurbaha laga keenay oo hooyadiis ku gowracay magaalada kismaayo
wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa deeq lacageed gaarsiisay dadkii ku waxyeeloobay duqeymihii ay dowladda kenya ka geysatay degmada salagleh warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed ciise wafdi ka socday maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deeq lacageed gaarsiiyey dadkii dhowaan ay dowladda kenya duqeynta ku dhibaataysay ee ku dhaqnaa degmada salagle waxaa magaalada salagle gaaray wafdi ka kooban culimo iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada jubbooyinka kuwaasoo gurmad gaarsiiyey ehelada dadkii salagle dhowaan ku duqaysay dowladda kenya dadka deegaanka salagle ayaa si aada usoo dhoweeyey gurmadkan ay soo gaarsiiyeen maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo allah ugu mahadnaqay kadibna u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab una duceeyey iyagoona ay ka hadleen gurmadkan la gaarsiiyey dadka ay kenya duqeynta ugu dhibaataysay salagle iyagoona sheegay in si aad ah loo garab istaagay dadkii dhibaatada ay ku dhacday culimo udiinka ayaana dadka deegaanka u sheegay kenya ay u beegsanaysa oo keliya inay muslimiin yihiin ugu horeyn waxgaradka degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa ka hadlay deeqda la soo gaarsiiyey aad baa naloo garab istaagay waxaan leeyahay dadkii dhibka ku dhacay haddii ay yihiin kuwa shahiidana shahaada allaha ka aqbalo kuwa dhaawacamayna dhaawaca allaha noo caafiyo khaasatan waxaan leeyahay dadkii dhibka soo gaaray ee guryihii la duqeeyey alaabtii gubatay hantidii maxaan ku dhahay burburtay beddelkoodoo kheyr qaba allaha siiyo ilaahay na soo makariyey ayaa ku mahadsan firmanka dacdi xarakad shabaab mujaahidiin iyo dadka shacabka muslimiinta oo walaalahood u gargaaray cadowga gaaladu markay taabteen u gargaaray ayaa mahadsan aan mahad u celinaynaa gaalana ha ogaato in maaragtay dadka muslimiinta ayagu ay dhis isu yihiin oo iskaalmaynayaan wax kastoo gaala ay keentaa aysan waxba ka qaadayn qaar ka mid a dadkii deeqda la gaarsiiyey ayaa ka sheekeeyey duqaymaha kenya iyo dhibaatooyinka ay u geysteen salallah waxaa ka jira khayr aad u fara badan sidaa la socotaanba bishii hore ayaa waxaa ka dhacay duqaymo duqaymahaas oo dadkii ugu dhibaato badnaa ee wax la gaarsiiyey aan anigu ahaa sidaa la socotaanba waxaa ku geeriyootay xaaskayga faadumo macalin cali iyo gabar anigoo aan dhalay oo la yihahdo maryan xuseen maxmed jaamac anigu shakhsi ahaanteyda lacag lix kun aa la siiyey walaalihii kalena lacagaa la siiyey insha allahu tacala iyagaa sheegi doona dhiminkii gaalada dhibaatada ay gaadhiisay ee islaamka usoo gurmaday ayaad ka mid ahay guryo iyo naf iyo maalba meeshu waa nagaga burburan lacagta la isiiyey waa shan boqol oo doolar maasha allah maasha allah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa mahaddaa iskale ilaahay baa mahaddaa iskale islaamka mahaddaa iskale waxba ay nala qabteen guryihii baa la ii dhisay laynaloo wanaajiyey lacag baana la siiyey biiloh wixii naga baalkiyoobay allaa wakhti aan ku moodno ilaa laba kun oo doolar baa gacanta layga saaray guryihiina waa la ii dhisay waa la ii habeeyey islaamka intaas way qabtay alxamdulilah laba kun oo doolar baa gacanta layga saaray dhanka kale sheekh maxamed balle ayaa kelimad u jeediyey dadka ay dhibaatada ka soo gaartay duqaymaha dowladda kenya u geysatay waxaad ogaataan dadkan idinku soo duulay ee hameenbarkii dheelmanayay waxay idinku soo duuleen oo keliya waa inaad muslimiin tihiin waxa weeye hadday maraykan yihiin dadkooda ma laayaan laakiin dadkan waxay u laynayaan waa inay muslimiin yihiin waa inay ashahaateen waa inay ilaahay u sujuudaan waa inay muwaxidiin yihiin waa inay ilaahay ku xidhan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noo sheegay oo qur-aankiisa noogu sheegay oo yidhi wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid dhowaan ayay sidan oo kale wilaayada islaamiga iyo jubbooyinka waxay deeqtaas la mid ah gaarsiisay ehelada dadkii shacabka ahaa ee dhibaatada ka soo gaartay duqayntii saakow kenya ka geysatay xogo dheeraada ayaa ka soo baxaya guddoomiyihii hore ee gobolka xogo dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal la shalay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ku dhex maray guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan iyo maamulka hiirshabeelle waxaa faahfaahinaya haashim iska hor imaadkan oo dhacay maalintii shalay ayaa waxaa laga helayaa faahfaahin ku aadan cidda sababta u ahayd isbaarada cusub ee dagaal ka dhalisay saraakiisha maamulka hirshabeelle ayaa cali jeyti ku eedeeyey inuu isbaaro cusub dhigtay xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ciidamo ka socda maamulka hirshabeelle iyo kuwa cali jeyta ayaana fooda isdaray walow aanaan faahfaahin dheeriya ka helin khasaaraha dhimasho marka laga reebo askar labada dhinac ka dhaawacantay saraakiisha taabacsan cali jeyta ayaa sheegaya in maamulka hirshabeelle uu xadgudub kula kacay iyagoo ku eedeeyey inay dhac iyo boob ka wadaan magaalada beledweyne
xaaladdu waa qasan tahay niman la yidhahdo hirshabeelle aa dhibaato lagu wado dadku futaan markay telefoonada ka dhacaan ka dhacaan muxuahay waa dhibaata marka garitay iska fadhiistaan gacmaha qaata ay dadku waa muqursadaan marka waxaa sheegi lahaa cid kastoo qusayso nimankan magafayaalka oo magaalada lagu soo galo caar baa in lagala qabto muxuahay gurigeyga ma kusoo gurgaleen dadka xaafadda ay kusoo gurgaleen magaalinta baaqaayi magaala meesha ka dhacay muxuu ahay waxaan kuu sheegaya dad badan meesha maanta oo ku dhintay magaalada beledweyne ganacsiga muxuu ahay waxaa jirta marka kudhacsaa meesha ka socda xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku wada sugan maamulka hirshabeelle iyo mid uu iskiis isugu caano shubay cali jeyte waxaana dadweynuhu ay ka baqayaan in had iyo jeer lagu dul dagaalamo warkan duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon munaasabad ay nabadoon ku dooranaysay beesha tunni ee jubbooyinka ayaa waxay ka dhacday magaalada jilib ee xarunta gobolkaas warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed ciise munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay suldaan ku duubanaysay beesha tuni ee degta jubbooyinka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaasi waxaa kasoo qayb galay xafladan martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayada culimaa uddiin salaadiin nabadoono iyo waxgaradka beesha tuni nabadoonka la duubayey ayaa la siiyey kitaabka qur-aanka kariimka ah raayada tawxiidka iyo ak forty-seven ah iyo booshkiisa sidoo kale waxaa la siiyey furaha gaariga ugu adeegi lahaa beeshiisa isagoona sheegay inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka dadka ka hadlay waxaa ka mid ah munaasabadda salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyagoona soo dhoweeyey suldaanka cusub ee ay dooratay beesha tuni walaalihii soo agaasimay xafladan quruxda badan iyo caleemasaarkan suldaan cabdikariim cumar cali oo maaragtay ay noo keeneen beelweynta tunniyeed oon maaragtay alxamdulilah ilaahay mahaddiis annagana aan ka ajiibnay kana aqbalnay suldaan cabdikariin cumar cali oo inoo keeneen beelweynta tunniyeed waa ka aqbalnay haddii aan nahay golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbooyinka suldaankaas oo noola keenay ay noo keeneen si guud loo keenay loogu keenay muslimiinta si gaarana ay noogu keeneen beelweynta tuniyeed waa ka ajiibnay waana ka aqbalnay waana la shaqaynaynaa waana soo dhowaynaynaa suldaankaas waa suldaan muslimiintoo dhan ka dhaxeeya sidoo kale waxgaradka beesha tuni ayaa ka hadlay madasha ay ka dhacaysay xafladda iyagoona la dardaarmay suldaanka cusub xafladan quruxda badan beesha tuniye kidooradayti nabadoon amba salaadiinta soomaaliyeed ee xafladan isku qayb qaadatay maykii dhahaayey may ilkoyney cabdikariin umar cali soo doorin maysheenney fagaaraha sheen isin ku horreeyayten nabadoonnimada ugaasnimada malaagnimada kulli ku horreeyayten ma isku odsidayney inaad ninkaas insha allahu raxmaan idi u isheen inaad nilqaadaten ilshagayten owol eh kukufu inaa ilshagaytan middaa iida isku odsidayn jubbooyinka iyo ka horeeya waaliga cabdikariin umar cali sheen idigu isheen inaad nil qaadato wilaayadiina inaa ilshagayta kufadayn insha allahu raxmaan taasina wilaayadu kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi wey marka mas-uuliyad guudkii saarant ummadda muslimiinta mas-uuliyaddinkii saarant may la fadaaya insha allahu raxmaan inaad isku dhalaasho sidoo kale madasha waxaa ka hadlay suldaanka cusub oo ay duubatay beesha tuni suldaan cabdikariin alxamdulilaahi beeshii tunne anii waa ii doorteen waana ka aqbalay waana ka qaatay waxaan ku hogaaminahayaa kitaabkaas allo inaan ku maamulo ayaana diyaar u ahay waxaan rabaa ninkii bini'aadankii waan gefi karaa haddaan gefin in la ii qabto ayaan rabaa waxaan rabaa waa la ii doortay waana idinka aqbalay haddii aad ii dooritaan meel cidna aad iga taagtaan waxna ma qabo karo waxaan idinka rabaa in garab ay ii garab istaagtaan waxaad igu garab istaagtaan maxay yihiin kitaabkaasi alle wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka dhaca munaasabada lagu duubayo nabadoonno qabaa'ilka ku hogaamiya kitaabka alle warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa